iyo eli guduulow isku roranka suuqa weyn ee magaalada jowhar iyo maamulka xaafadda hantiwadaag wayba isu suubiyay wada furista sayti oo isuku suubiyay suuqa jowhar bilo ka hor wayba dabjeysida khasaare hantiyadeed isku kahay suuqun wayna maamulku usata bilaabay iniyo shaldheereyan ganacsatada yaryar iyo maqaayido ka dhex yaala suuqa weyn gudoomiyaga xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar iyo wayba isu waday howlgalagun wada furista ee laga suubyahay suuqa weyn ee hantiwadaag gudoomiye cumar cismaan iyo wayba usi sheegay in qofkii laka arag ah isoo ka dhex ganacsado wadooyinka dhatiyo maamulkuusa tallaabo ku qaada doona maalmahan waxaa noo socday waxaantaa horta taaganaha maanta suuqii weynaa ee xaafadda hantiwadaag ayaa horay masiibadu ka dhacday marka si masiibadaaso mar damba inuu soo noqon ayaa waxaan dhex taaganaha maanta suuqii weynaa ee aan u furaynay jidadkii si aan mar dambe usoo laabanin maadaama ay hore ogeedeen meesha waxaa ka dhacay dhibaato baayo baawarkii baawo dabdamiska meel uu soo maray ayaa la waayay jidadku xeran dartoodayn eeday marka inaan jidadkii hadda aan furno jidadkii aan ka shaqaynaynaa maalmahan oo dhan waa noo socotay waan ka codsanaynaa marka dadweynaha kale dadku dhibaataan soo gaartay waa dareemaynaa waa lala xanuunsan yahay barta haddaan taagannahay hadda kahor waxaa soo istaagay madaxweynihii dowladda hirshabelle iyadoo dabkii socdo oo dhibaatay ka taagan tahay waa madaxweynaha gurigiisoo qaban waa joogi karay laakiin wuxuu meeshaan u yimid waxay ahayd inuu xanuunka la qaybsado dhibaatadii meeshaan ka dhacday awgeeda marka iyadoo sida ay tahay maalinkii baabuurka meeluu ka soo galay la waayay hadda maanta macnaha haddan marar kale sidii ay ku sii naqato aad iyo aad ayay noo dhibaysaa suuqaan waa suuq qurxoon araga laakiin in dadku ay gacmahooda dhibaato ku kaystaan ay dadku dhibaato jidadka iska xiraan haddowna meel loo soo maray la waayo waa dhibaato hadda ujeedin jidadka siday qurxoon yihiin siday u furan yihiin baabuuraa soo geli kara maanta meesha waa ka mari karo marka waxaan rabaa dadka inay nala ilaaliyaan nidaamka nidaamku waa dantooda nidaamku waa dadka guushiisa marka ma u rabno dadka inay mar walba dhibaatoodaan annaguna ay la dhibaatoodno ma rabno maalinkoy dabka u kacayaan ayaad dhibaata iga soo gaartay shaksi ahaan lugtaas taas ilaa hadda tiriraayo kaga jiro waxayna ii soo gaartay shacabkan badbaadinta iyo dhibaatada haysatay darteed marka waxaan rabnaa mar walba inay wax soo noqdaan waxaa ka wanaagsan ka hortag marka hadda waxaan wadnaa ka hortagii wadooyinka aan furaynaa wadooyinka ha lagu dadaalo waddada inay qurxoonaato waxay xataa fiicnaanaysaa ganacsiga ganacsiga u ron tahay ganacsiga baabuurka ku wada hadduu kiilinta ku soo istaago waxna makaa dhumaayaan
suuqun oo e kankawiig ee jowhar kiyaala iyo maybaa marar hore isku kahay dabdhadii khasaare hantiyadeed taasayta oo sababtay in dadka qaariyo hantidio kawaayaan